وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ka hadlaynay darsigeenii shalay ana ahla الsuna waljamaca yuxibuuna asxaaba rasuuli illaahi sala اllahu alayه wasalam xuban sharciya waxaynu tilmaamay xubiga iyo jacaylka saxaabada rasuulka loo hayo asbaabta keentay iyo adiladiisa iyo inuu ka mid yahay muwaalaadkii waajibka ahayd in saxaabada rasuulka loo galo ayaynu shalay ishaaray dadkana waxaa u daran oo ugu baadiyeysan qofka khiyaaru lmu'miniin hilli iyo xiqdi iyo cadho qalbigiisa ugu haya iyo saadaat alawliyaa bacda nabiyiin bal kuwa caynkaasiyo yuhuud iyo nasaara ayaa qadiyadda noocaasiyo ku dhaama oo se idhaahdaan culamaau sunna yuhuud baa waxaa lagu yihi man khayru ahli millatikum diintiina dadka haystay aa ugu wanaagsan qaala asxaabu muusa muuse saxaabadiisii bay yidhahdeen nebi muuse alayh salatu salaam wa qiila linnasaara man khayru ahli millatikum nasaarana waxaa lagu yihi dadka milladiina haystay aa u khayr badan qaala asxaabu ciid wa qiila liraafida shiica man sharu ahli millatikum baa lagu yihi iyagana yaa u shar badan miladiin iyo diintiina cidda hays qaaluu asxaabu muxamed nebi maxamed saxaabadiisa u shar badan bay lahay cidda milada iyo diinteeda hays kamana aanay soo reebin saxaabada ilaa in yar mooyaane sheekhu markaa isagoo tilmaamaya kuwa iyo kuwa lamida dalaalkooda tilmaamaya in ahlu sunna waljamaca inay khilaafsan yihiin ayuu wa nuxibu asxaaba rasuuli illah walaa nufritu fii xubi axadin minhum uluwina ku samayn mayno jacaylka aanu jecelahay mid kamida asxaabada ay laa natajaawaz alxadda fii xubi axadin minhum xadkii sharcigaa ka gudbi mayno sida ay sameeyeen nimanka la dhahdo shiicadu oo labun bay ugu qaybsameen saxaabada kuwa ay jeclaadaan iyagu ay sheegteen xubi kayru sharciya oo xadkii ay kaga gudbeen ilaa qaarkood ay la gaadhay ilaa xaddi taaliih inay ilaah ku sheegeen cali bin abi aalib radia allahu canhu iyo saxaabada qaarkood oo xaqii ay ku lahayn ay ka gaabiyeen oo ay nacdalayaan ama ay caayaan ama ay tagfiirinayaan millada iyo diinta ay ka saarayaan walaa natabara'u min axadi minhum ka beri noqon mayno mid kamida saxaabada sida rawaafidu ay sameeyeen oo waxaa ka mida qawaacidooda laa walaa ilaa bibara suurtagal maaha cali iyo ahlulbeytka inaad xidhiidhisa yidhaahdeen ilaa inaad ka beri noqoto abubakar iyo cumar mooyaane ani waa caqidatu raafid waa caqidatu lkhumayni dad fara badan oo muslimiinta kamid ee uhaystaan inuu ahaa nin muslima oo islaamka u gargaarayay sanamay quraysh buu odhan jiray duca dheer buu sameeyey oo ay ku jirto in abubakar iyo cumar labadii sanami quraysh ay ahaayeen oo uu leeyahy waxaa ka mid a xukuumadda iyada alxukuuma alislaamiya waa shiicadan iiraan wey markaanu maka iyo madiine qabsanno waxyaabahaanu qaban doono u horreeya waxaa ka mid a labadii sanami quraysh inaanu kasoo saarno xabaashooda oo abubakar iyo cumar a'imadayadu wuxuu yidhi a'immadayada macsuumiintii iyaga ayaa ka sarreeya ama ka darajo sarreeya ambiyada kitaabkiisa alxukuuma alislaamiya la idhahday ku qoran inaa wax lagu beenabo sidaa awgeed ayaa culimada islaamku ay isku waafaqeen inuu ahaa kaafir murtada muslim aan ahayn khumayni iyo wixii milladiisa iyo diintiisa markaasi ku adkirsada laakin kaiir min ahli sunna waa masaakin laa yacrifuuna can madhabi tashayuc shay-an shiicada hadalka ay meelaha ka leeleedahay idaacadaha ee dadka ay u tusinaysa inay gaalo kasoo horjeedo ama ay la dagaalamaysa run moodaan weligee taariikhda laguma arag lagumana arki doono shiico gaalo la dagaalanta laakiin shiico islaam iyo ahlu sunna la dagaalantaa waa mid buuxdo wax weeyaan eega dhibaatada haysta ahlu sunna fi liraaq oo aqaliya mubahada cagaf baa la mariyaa masaajidooda waxaanay ku samayn ingiriiska iyo maraykanka muslimiinta degan ayaa shiicatu iiraan ahlu sunna waljamaca marka ay ku sameeyaan marka waxaa muhima qofku dadka inuu caqaa'idkooda barto iyo manaahijtooda oo aanu ku dagmin khutabka ranaankaa iyo kelimaadka xamaasigaa ee aanu waxba ka hoosayn markaa shiicadu waxay idhaahdaan laa walaa ilaa bibara ma xidhiidhin kartid cali iyo ahlulbeyt ilaa aad ka beri noqotid abubakar iyo cumar iyo saxaabadii waxa weeyaan kale sidaa awgeed baa waxaa ka mid ah cibaaraadka culimada ahlusunna u kutub alcaqiida ay ku sheegaan sida bisanadi saxiix uu ku warinaayo abubakr ibn abi shayba kitaab aliimaan ashahaadatu bidca waalbaraa'atu bidca ay idhahdeen culimada ahlusunna ashahaadatu bidca marka le waxay uga jeedaan ashahaadatu liaxad anahu fi ljanna aw fi nnaar qof mucayana in looga marakaco inuu jannada gelayo ama inuu naarta gelayo de isagoo nool oo daliil uga marakacayna aanu jirin inay arrintaasi bidco tahay waalbaraa'atu bidca bay yidhahdaan marka le albaraa'atu bidcana waxay uga jeedaan ay albaraa'atu min abi bakr wa cumar wa min asaxaaba waata ay leeyihiin mubtadicada rawaatida ah ilaa aad ka beri noqoto abubakar iyo cumar cali ma jeclaan karti markaa taasina inay bidco tahay bay tilmaameen saxaabada kuwo kamid a ayaa xataa cibaarahaasi ka sugnaatay abu saciid alkhudri iyo xasan albasri iyo iyo rag kale waxa weeyaan fara badan jacaylka saxaabadu waa diin iyo iimaan iyo ixsaan bu sheekhu leanna waa imtisaal liamri illah waa amarkii rabbi tabaaraka watacaala oo loo hogaansamay amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo hogaansamay wa bukduhum kufrun wa nifaaqun wa tugyaan masaladaa goormaa la tagfiirinaya qofka saxaabada caaya goormaas aan la tagfiirinahay kitaabka saar ibnu masruul la yidhaha sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah aakhirkiisa ayuu kaga hadlaya halkaasad insha allah uga noqon doonta wuxuu yihi sheekhu wanusbitu waanu sugaynaa alkhilaafa khilaafadii waanu u sugaynaa alkhilaafa waa hogaaminta iyo maamulitaanka dadka oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ba ahaa rasuulkii dadkii iyo hogaamiyihii markii rasuulku uu dhintay waxaa rasuulka arrintaasi uga dambeeyey usoo gadaal maray alkhulafaa alraashiduun marka wuxuu leeyahy haddaan nahay ahlu sunna waxaanu khilaafadii usugaynaa bacda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam awalan marka u horeysa liabi bakr asidiiq radia allahu canhu oo khaliifadii xaqa ahaa ee rasuulka ka dambeeyey abubakar inuu ahaa khilaafadiisuna xaqa ay ahayd ayaan sugaynaa tafdiilan lahu baanu sidaa u leenahay fadilitaan aanu fadilayna awgeed iyo wa taqdiiman horumarin aanu ka horumarinayno isaga calaa jamiici lumma ummadooda oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadey ummadda waxaa ugu afdalsanaa aqdamuhumna ahaa khayruhumna ahaa abubakr radi allahu canhu ahlu sunna waljamaaca way isku waafaqeen khilaafatu abi bakrin radia allahu canhu inay ahayd khilaafatu xaqin wa sawaab waxaa marka ahlu sunna ay ku leeyihin masalada laba qowl qaarkood waxay dhaha rasuulka ayaana sii cadeeyey in khilaaf injitu falan ajibtu sawar haddaan imaado oo aan ku waayo kaanaha turiidu lmowt waxaad moodaa inay ujeedda haddaad dhimato ka war qaala in lam tajidnii fa'ti abaa bakrin buri rasuulka haddad aniga i weydo abubakr baa meeshayda gelaya abubakar u kaale xadiidku mada xadiid waxa weeyaan saxiixa waxaa ka mid a adilada culimadu ay daliishadeen qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha ay ka warinayso oo caaisha waxay tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ii soo galay maalintii xanuunku uu ku bilaabmay deetana wuxuu yihi udcu lii abaaka wa akhaak walaalkaa iyo aabbaha igu yeed xataa aktuba liabi bakrin kitaaban si abubakar aan warqad ugu qoro yani inuu isagu khaliifadii yahay uma qaala ya'ba allahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin ilaah iyo muslimiintuba abubakar mooyaane cid kalama ogolo arrinkan in loo dhiibo falaa yatmacu fii hada alamri taamic arrinkan cid aan abubakar ahayn damac yaanay ka gelin buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam ahaatee rasuulu kitaabkaasi muu qorin markii rasuulka xanuunkii uu ku daraaday ishtadda calayhi lmarad ayaa saxaabadu waxay u kala caddaan weyday inuu yahay hadal xanuunku uu ka keenay iyo inuu yahay waxa weeyaan hadal xaqiiqa ah marka way iska daayeen umay keenin ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadallada faraha badan ee uu tilmaameena inay ku filan yihiin inuu abubakar yahay khaliifada ka dambeeya ayaa ay ku qanceen waxaa ka mid a waxyaabahay xujoysteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii xanuunku uu ku daraaday wuxuu yihi muru muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar fara dadka ha tukiye waana adilada saxaabadu markii dambe khaliifnimadiisa ay xujaysteen oo radiy waxay yidhahdeen rasuulku calayhi salaatu wa radiyahu lahu rasuulu llahi liamri diinina falaa nardaa lahu fii amri dunyaana rasuulkaaba uga raali noqday arrintii diinta inuu nagu hogaamiyo oo kana tukinaya u noqdo ma adduunyada iyo maamulkeeda ayaanan markaasi uga raali noqon ahayn waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ninku yidhi waxaan arkay miisaan samada laga soo dejiyey eeto adiga iyo abubakar baa laydin miisaamay rasuulka ilaahay adigaa ka miisaan roonaaday cumar iyo abubakar baa la miisaamay abubakar baa miisaan roonaaday waxaa la miisaamay cumar iyo cusmaan cumar baa miisaan roonaaday deetana kor baa loo qaaday qaala faraaytu lkaraahata fii wajhi nabiy alay sala faqaala khilaafatu nubuwa uma yu'ti llahu lmulka man yashaa waxaa rasuulku tilmaamay miisaanka caynkaasiyo sida ay u kala miisaan roonaadeen inay tahay sida ay u kala horeynayaan khilaafada iyo maamulka dadka xadiidu safinana wuxuu yihi rasuulku khilaafatu nubuwa talaatuuna sana uma yu'ti llahu lmulka man yashaa khilaafada nubuwadu calaa minhaji calaa minhaaji nubuwa ku socotaa waa soddon sannadood intaa kadibna ilaahay tabaaraka watacaala qofka uu doono ayaa mulkiga uu dhiibaya macanaa mulkiga isu bedelaysaa boqortooye xukum la kala dhaxlo soddonkaas sannadood kadib soddonkaas sannadoodna waxay ku beegan tahay waktigii khulafaa larbaca abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali ay hayeen lix bilood ayaa markaasi buuragaraysay oo cali bin abi aalib radi allahu canhu markii la dilay inankiisa markaasi loo dhiibay marka adiladaas way xujeysteen culimadu yihi khilaafatu abibakr sabatat binas culimo kale waxay dhahdeen nas kumay sugnaane waxay ku sugnaatay bilishaara rasuulku u ishaaray hadallo laga fahmaya ayuu ku hadlay talabaadna waxay ku sugnaatay biijmaaci lmuslimiin saxaaba saxaabadu inay isku waafaqeen muslimiintuna waxa weeyaan arrinka noocaasiya ay isku waafaqeen qof isagu hallaabay oo lumay mooyaane waxyaabaha xujeystan inaanay bilnas ku sugnaanin waxaa ka mid a xadiidka uu leeyahay abu bakrin radi allahu canhu xaninkeeda uu leeyahay nacam abu bakr cumar afan cumar ibnu khataab baa wuxuu yihi in astaklifa qad istaklifa man huwa khayru mini haddaan anigu markii naftu ay kasii baxayso weli aanu dhiman aan khaliifo iga dambeeya aan magacaabo waxaa khaliifo ka dambeeyey magacaabo mid iga khayr badan abubakar buu ujeeda abubakar radiallahu canhu khilaafada isaga ayaa u cahdiyey oo ballanka noocaasiyo sameeyey inuu dabaday khaliifadu noqdo cumar wa in laa astaklif falam yastaklif man huwa khayru mini haddaanan anigu khaliifo iga dambeeye magacaabinna mid iga khayr badan baan magacaabin rasuulku ujeeda alayhi salaatu wasalaam marka taasi waxay tusinaysaa bay yidhahdeen rasuulku inaanu khaliifo ka dambeeye aanu magacaabin aanu tansiisin waayo dee cumar saasi muu yidhaahdeen haddii khilaafatu abibakar ay ku sugnaatay binnas culimadii hore yidhi binnas bay ku sugnaatay waa awiileeno waxay yidhahdeen ee lam yastaklif bicahdi maktuub cahdi iyo ballan qoraa ayaanu samayn rasuulku alayhi salatu salam de kitaabkii muu qorin laakiin istakhlafahu bilkalaam hadal buu rasuulku alayhi salatu salaam ku tilmaamay oo ku sheegay inuu abubakar yahay khaliifada waxa weeyaan ka dambeeya abubakrin radi allahu canhu waa isku waafaqeen saxaabadu qof uga mudan inuu noqdo khaliifat lmuslimiin inaanu meeshaa joogin ismanaanu soo sharaxin isagu doorta mu odhan abubakr waxaan ujeedaa cumar iyo abu cubayda war labadaani mid la baayactaba inuu khaliifada muslimiinta yahay dabeetana cumar baa ku bilaabo o yihi oo adiga cidna laga horumarin maayo dabeeta beecada noocaasiyo dadkii waa iskaga daba yimaadeen oo beecada caynkaasi ay la galeen abubakar markaa fadaayishiisu aada iyo aad bay u fara badan tahay waxaana waxa weyaan fadiila ugu filay in rasuulku yihi low kuntu muttakidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila haddaan khaliil samaysan laha abubakar baan ka dhigan lahaa walaakina saaxibakum khaliil ullah waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey dadka yaad u jecesh qaala caaisha wa zawjatuha binta abi bakr waxaa lagu uri min arijaal qaala abuuha raggana aabbaheed baanu jecelahay buuri kadib waxaa la yihi yaa ku xiga wuxuu ihi cumar rag kale ayaa markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam uu sheegay marka abubakrin khilaafadiisa qofka wax ka sheega siduu leeyahy sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah fi alcaqiida alwaasitiya fahuwa adalu min ximaari ahli dameerka reerkooda isagaa ka baadiyow badan saasuu yihi sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah fi alcaqiida alwaasitiya waana izdira lilmuhaajiriina waalansaar tanaqus iyo hoos udhigis iyo meelkabacda arrintaasi ku tahay muhaajiriin iyo ansaar in wixii ay isku waafaqeen la yidhaahdo baabil bay ahayd oo baabil bay isku waafaqeen ummadda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam fii casri min alcusuur inay baabil isku waafaqdaa suurtagal maa rasuulkaa yihi calayhi salaatu wasalaam laa tajtamicu ummati calaa dalaala wuxuu yihi sheekhu tuma dabeetana licumar ibnu khataab baan usugaynaa radia allahu canhu khilaafadii cumar baan usugaynaa abubakar dabadi abubakar baa u tafwiidiyey oo istakhlafahu abubakrin ummadduna waa isku waafaqday cumar ibnu khataabna radia allahu canhu fadaaishiisu aada iyo aad bay u fara badan tahay xataa cali bin abi aalib oo ay shiicadu ka soo dhaweystaan cumar ibn khataab radia allahu canhu ayaa qiray inuu cumar yahay afdal minhu oo moxamed ibn alxanafiya oo ahaa cali bin abi aalib inankii u dhalay ayaa wuxuu yihi aabbahay waxaan ku uri faqultu yaa abati man khayru nnaasi bacda rasuuli illah dadka yaa u khayr badan rasuulka dabadi aabbahayow qaala abubakr abubakr baa u khayr badan ayuu yii faqaala wuxuu yihi yaa bunaya wama tacra miyaanad garanaynba waxaanu garan maayo de abubakr baa ukhayr badan qultu uma man qaala cumar wakhashiitu an yaquula uma cusmaan haddaan idhaahdo cumar yaa ku xigana waxaan ka baqday buu yihi inuu yidhaahdo cusmaan dabeetana waxaan ku ihi uma anta kadib adaa ku xiga soo maha cumar adaa ku xiga soo maha qaala ma ana ilaa rajulu min almuslimiina buu yii anuu nin muslimiinta kamid ahay un baan ahay ee halkaa waxa weyaan aad igu wado inankaygiiyow ay geyni rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iktaduu biladayni min bacdi abibakr wa cumar waa xadiidkii silsila saxiixa uu ku tilmaamaya calaamat alalbani bisanadin xasan ku dayda labada aniga iga dambeeya waa abubakar iyo iyo cumar xataa labada kale khulafada oo ah cusmaan iyo cali inay ka horeeyaan ayaa meesha iska cad waxaa kaloo cali bin abi aalib ka sugnaatay bitawaatur sida sheikhulislaam uu tilmaamay inuu yihi man samictuhu yufadilunii calaa abi bakrin wa cumar jallathu xadda almuftari ninka aad maqlo isagoo abubakar iyo cumar iga fadilay ole cali baa afdal min abi bakrin wa cumar waxaan ku dhufanayaa xadka lagu dhufto seedalka laga jaro ka muftariga ana xad lqaadir amaaniina jalda sideetan seedal baan ku dhufanayaa buuri calaa mimbari kuufa ayaa sidaa uu ka yidhi caliy bin abi aalib cumar ibn khataab radia allahu canhu si cabdillahi bn cabbaas uu leeyahay markii la dhaawacay isagoo sariirtii markaa dur yaalla naftuna ay ka baxday dadkii markii hareeraha ay ka galeen ay garbagaleen iyagoo ammaanaya oo u ducaynaya intii aan la qaadin ayaa nin baa xagga dambe igiibuula garabkayga saas dhinaca i riixay deetana waan eegay deetana wuxuu ihi maa khallafta axada axabba ila allahi an alqa allaha bimithli camalihi min kamaa tegin buu yidhi oo kaamuu harin adiga qofaan ka jecelahay inaan camalkiisoo kale ilaahay kula kulmo anigoo camalkaa sameeyey cumar buu sheegaya waaym ullahi in kuntu la adunnu an yajcalaka allahu maca saaxibay ilaahay baan ku dhaartay waxaan u malayn inuu ilaahay tabaaraka watacala labadaadi saaxiib meel kula geeyo waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakrin waayo waxaan maqlay in fara badan rasuulka ole ji'tu ana wa abubakrin wa cumar dakhaltu ana wa abubakrin wa cumar mar walba rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar saasuu isu raacin jiray waxaa imi anig iyo abubakar iyo cumar waxaa soo galay anig iyo abubakar iyo cumar wakharajtu ana wa abubakrin wa cumar fain kuntu la arju aw la adunnu an yajcalaka allahu macahuma cumar ibn khaaab radia allahu canhu khilaafadiisu isagana waxay ku sugnaatay bilishaara kadalika waxay ku sugnaatay waxa weeyaan biitifaaqi lmuslimiin ishaarooyinka markaa tusiyey waxaa ka mid ah xadiidkaasi aynu tilmaanay ikhtaduu biladayni min bacdi xadiidkii waxa weya waxaa ka mida waadaanta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu arkay isagoo waadaan markaa ceel ka soo saaraya sidii abubakar uu ka soo saaray abuubakarna soo jiiditaanka waadaanta uu soo jiidayo bacsi uu ku jiro taagdaraa ka muuqato kadib cumar si fiican usoo jiidayo xooga marka waxaa taana ay ku fasireen culimadu inay tahay khilaafadii abubakar radiallahu canhu muddo yar oo sanatayna ayuu hayay khilaafada muddadaasina fitan fara badan baa ka hor yimi oo ay ugu weyneyd waxa weeyaan xuruuftii uu la galay murtadiinta iyo maanicu zaka kuwii zakada diiday si awgeed baanay in badan u suurtogelin inuu cadowgii iyo gaaladii dagaal uu ku qaado islaamka waktigiisa aada uu faafo cumar ibnu khataabna radiallahu canhu muddo dheer oo labiyo toban sannadood ka badan ayaa u ahaa khaliifatu lmuslimiin waxaanti cafan cashara sanawaad ka badan waxaa markaa u suurto gashay waktigiisii islaamku dhulkii markaa ugu faraha badnaa inuu qabsado oo uu gaadho cumar ibnu khataab radia allahu canhu sida aynu garanayno waa la dilay qisada markaa lagu dilayna waxaa warinaya imaamu bukhaari raximahullah nin baa jiray markaa abululul majuusi la ohan jiray kaana gulaaman limugiira bni shucba waxaa nin addoona ou lahaa mugiira ibni shucba oo kamid ahaa dadka farsamo yaqaanka markaa ninkaasi asalkiisu waxa ahaa majuusi buu ahaa ninkaasi cadhadii isagoo hayo cumar maadaama cumar dawladdii majuusiyadu ah dowlatu faris isagu uu riday waxaa dhacday markaa inuu ku talagalay cumar inuu dilo wuxuu soo tuntay markaa middi laba af leh uu soo sumeeyey weliba cumar ibnu khataab radia allahu canhu isaga ayaa waxa weeyaan dadka tukin jiray isagoo salaadii subax dadkii tukinaya oo akriyey suuratu yuusuf ama suuratu naxl aayado kamid a ragcaddii koowaadna ku jira waxa uu dheereynayana si ibnu cabaas ley si dadku ay isu soo gaadhaan ayaa waxaa dhacday in ninkaasi waxa weeyaan uu ku dhuftay tooridaas dabeetana cumar wuxuu yihi qatalanii aw akalanii alkalb waruu i dilay ninku ama aygu wuu i cunay bimacnaa qab dabeetana midyadiibuu ninka la dhex qaaday saxaabadii laba iyo toban nin oo kale salaasa cashara rajulan oo min asaxaaba oo kale ayaa mididii uu geliyey toddoba waxaweyan halka ay ku dhinteen naftaasi uga baxday markii dambe oo si kale loo qaban kari waayey nin baa waxa weeyaan buftay ama go' weyno sitay baa ugu qabtay ku ciisiyey markuu arkay in la qabtayna isaga ayaa markaa mididii isgeliyey cumar markaa cabdiraxmaan ibnu cawf uu ka dambeeyey ayaa uu gacanta soo qabtay oo salaadii halkii kasii waday dadkii markaa cumar kusoo dhawaay kusoo xigay waxaa meesha ka dhacay waa arkayeen laakiin dadkii ka fogaaya xagga dambe ku tukanayay waxaa dhacay aan ulamay socon sawdkii cumar unbay waayeen oo cabdiraxmaan oo tukinaya unbay maqleen subxaana allah subxaana allah ayay ku celcelinayeen markaa markii cabdiraxmaan dadkii uu tukiyey weliba salaadii salaadii soo gaabiyey ile musiirada caynkaasi ayaa dhacdee ayaa wuxuu diray cumar ibn khataab cabdullaahi ibn cabaas wuxuu ba ninkay dilay orodoo soo eg dabeetan ninkii wuxuu noqday hulaam almugiira wuxuu hulaam almugiira weyaa ninka ku dilay addoonkii mugiira waxau ihi markaa ma kii farsamo yaqaanka ahaba haa waxau ihi markaa alxamdu lilah aladi lam yajcal maniyati calaa yadi rajulin yaddaci lislaam waxaa mahad leh allaha aan igu gacantiisa aan igu dilin nin islaamka indhisba sheeganayo ibnu cabaas oo adigii aabbahaaba waad jeclaydeen haaulaai alculuud addoomaha kafarada gaalada ah inay ku farabataan magaalada waxa weyaan madiina isna wuxuu ihi iminka haddaad doonayso dhammaantood waanu laynaynaa amiirkii muuminiinta wuxuu i waad ka hadashay wuri iminka layntood maxay taraysa markay luqadaadii ku hadleen ee qibladaadii ay u tukadeen ee islaamkii waxa weeyaan ay u misba sheegteen gurigii baa loo qaaday dadka musiibo aada iyo aada u weyn ayaa ku dhacday dadka qaar waxay lahaan dhib male waa iska bogsanaya qaar waxay lahan wallahi inuu ka kacayo umalayn mayno nadiid baa la siiyey dabeeta nadiidka markuu ka soo baxay halkii laga wareemay ee lagaga dhiftay toorida ayaa waxaa la gartay inuu yahay waxa weeyaan caanano laga dabadiyey sidoo kale ay ka soo baxeen inaanay markaa naf u laabnayn oo nabarkan mid laga kici karo sida loo bartay aanu ahayn ayaa markaasi loo fahmay dadkii waa u yimi iyagoo markaa ammaanaya dadkaa nin dhalinyaraabaa kamid ahaa ninkaasi wuxuu ku hi abshir ya amiira almu'miniin bushra allahi lak bishaaradii ilaahay ku bishaarayso waa min suxbati rasuuli illaah wa qadamin fi lislaam maa qad calimta iyo islaamku aada u horaysay gacan weyna aada ku lahayd oo aada garanayso uma wulliita facadalta kadib waxaa lagaa dhigay khaliifadii muslimiinta cadaaladdaa waxa weeyaan aada samayd uma shahaada kadibna gacan xaqdaraa ayaa ku dishay wadidtu ana dalika kasaad buu yihi cumar marka wallahi intaas inay ahaato inaan naarun kaga badbaado ayaan jecel laa calaya walaaliya waxbana aanan ku helin waxbana aanay iga raacin hawlahaas sheegiso o dhan inankii markuu jeestay cumar wuxuu arkay guntigiisa ama injaarkiisa oo dhulka jiitamaya haddaba fiirto cumar xaaladda uu ku jiro dabeetana waxa uu yihi cumar irfac iyo bna akhi irfac tawbak fainahu adqaa anqaa lisawbika waadqaa lirab war maraada kor uqaad isbaalka iska daa qur-aan in ninka muslimka ah marada hoos uu uga dhigo diinta islaamku dee uma ogola taasi ayaa maradaada nadaafadeedu ay ku jirtaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam islamarkaana taqwada rabbiya la kacadsiga iyo amar qaadashada ay ku jirto waa xaaladii cumarmar iyo arrinta uu ka hadlaayo waad aragtaa dadka qaarkood arrinta noocaasi waxay ku sheegi lahaayeen inay tahay maanta oo kale haddii laga hadlo inay tahay qushuur oo laga tegay lubaab alislaam diinta islaamku dhammaanteed baa wada lubaab dushriga waxa lahaa diirka sare liintisoo diir ma leh lugdiguna dee waa intaa hoose la cuno ee qiimaha leh dadada qaarkood waxa laha islaamku waa qish qushuur iyo lubaab buu qaybsamaa waxna waa iska diirkaa sare waxna waa ubaxdii hoose dee muhimka ahayd marka haddaad arrimahaasoo kale ka hasho waxay ku odhanayaan diirkii waad ku mashquulsan tahay adoon gaadhinba waxa weeyaan qushuur islaamku subxaan allah in qayb diirka waa la tuuraa sooma liinta markaad xabadiina soo heshato intaad diirka iska dhishaa tuuray islaamku wax la tuura miyuu leeyahy islaamku wax la tuura male kulluhu waa lubbun weeyaan min allahi buu keenay tabaaraka watacala xagga ilahay buu keenay ta labaad bal haddii qofka hadalkiisa loo raacaba waxaan qaybta hoose ee khudraddu miyay noqonaysaa mid hagaagsan oo qurun iyo dhibaato ka badbaado haddaanay diirka lahayn diirku waa ka ilaalinaya marka islaamka qaybihiisan sunanka iyo mustaxabaadka iyo makruhaadka in laga tago oo dad fara badan ay fududaysanayaan waa ka diintaada ku ilaalinaya hadday xumaantu way isu kaa dhiibdhiibaysa sunnayaashoo dhan haddaad iska dayso dee ibliiskii difaaca aad ugu jirtay faralkiibaad markaa isugu soo gashay waxaad ka dhigan tahay nin dagaalka godihiis iyo gurigiisi uu ka dhacayo dagaal gurigaaga ka dhacayna xataa haddii cadowgii aad ka baaciso aad ka saarto kolley horta gurigaagii laisla tiiriyo dee dhaawacyo gaadhay laakiin cadowga haddaad meel shishoo guriga ka baxsan dhufaysa aad uga gasho dee cadowgii waxa weeyaan soo gaari maayo gurigaagi halkaasad ku kala quus qaadan doonta markaa sunankan iyo mustaxabaadkan iyo makruhaadka in laga tagaa diinta waxa weeyaan inteeda kale waajibaada ama muxaramaada ayaa difaac waxa weeyaan ay tahay marka cumar waad aragtaa masalada uu ka hadlaayo waana masale muhim waxaa la yaab leh ragga muslimiinta kuwa kamidi dumarka xijaabkoodu dhulka uu gaadhay markay arkaan inay la yaabaan qadiyadan aada u qariibsado wey isagana haddaad eegto surwaalkiisa sida kabaha u ilabaabu u ilabo oo surwaalkiiba ayaa kabti hoosta ka maray hadduu arko gabadh xijaaban xijaabkeeda dhulka taabanayana ula yaaba xile ba waxay samaynaysa siday dhulka u jiidayseen waar iyaba sidanaa la amro diintaa sidan fartay adigaa sidii lagu amray markaasi ka tegey marka waa qadiya aada u qariiba in raggii muslimiinta qaar ka midii miryadu dhulka ay jiidaan dumarkoodu inay yidhahdaan kor u qaada nin baa gasha gabadhiisa haaf ay gashan tahay jilibka hoosta ugu jooga isaguna wuxuu gashay khamiis dee maasha allah hareeraha dhulkao dhan soo xaaday xitaabkii dumarka xataa waxa weeyaan ka daran waa qaraaibta ayay karin marka waxaan uga jeedaa oo min baabi tambiihe cumar ibn khataab waxaa aragta radia allahu canhu sida weladka ama inanka qadiyadda noocaasiyo uu ugu baraarujiyey khulaasul qowl cumar ibn khataab radiallahu canhu saas ayuu ku dhintay laguna arkay waxa weeyaan rasuulka iyo abubakar dhinacooda caaisho markii ogolaasho loo weydiiyey ee arrinta noocaasi oo ogolaatay kadib cumar markaa wuxuu sameeyey kuwo kamida saxaabada lix saxaabada kamid oo ahlu shuura ah oo weli ka tashada lixdaasi ha iska dhex doortaan ninkii khaliifada noqonayay cabdillaahi ibni cumarna waxa weeyaan haydilla joogo laakiin isagoo arrinka waxba kuma laha manaa tacdiyo kale si ay ula noqoto shuurada hadinkala qayb qaata laakiin isagu khaliifo ma noqon kara buuli mulka arrintu maaha wuxuu yihi sheekhu tuma dabeetana licumaan baanu usugaynaa khilaafadii radia allahu canh cumaan ibnu cafaan radia allahu canhu sida aynu tilmaanay markii cumar la dilay ee uu dhintay kuwa ahlu shuura ahaa ee cumar uu magacaabay waxay isku waafaqeen inuu khaliifadii muslimiintu noqdo cusmaan ibni cafaan iyadoo kuwa laftooda uu ku jiray cumar cali bin abi aalib waxa uu ahaa markaa cusmaan radia allahu canhu saxaabadii jannada loogu bishaariyey uu ka mid ahaa laba hablood oo ka mid ah hablihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa u dhaxeeya ooriyihiisa noqday u kala dambeeyey markay mid dhimatay rasuulku sii kale wsiiyey kii kale markay dhimatayna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yhi haddaanu mid saddexaad hayn lahayn iyadana cusmaan baan u guurin lahay inay malaa'igtu ka xishoodku tilaao rasuulku alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika markii uu soo galay cumar waxaan u jeedaa cusmaan iyadoo boolida rasuulku banaanta ee marada uu ku hagaajisay ayaa wuxuu ihi rasuulku miyaanan ka xishoonahayn min malaa'ikati raxmaan ay ka xishooto markii baycatu ridwaan baycadii la odhan jiray la galayna isagoo cusmaan uu ku maqan yahay makoo rasuulku u diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisaa midig ka soo qaaday inay tahay gacantii cusmaan ui wahaadihi can cusmaan taasina waxay ka dhigan tahay beecadii cusmaan ayay ka dhigan tahay cusmaanna waynu garanana isagana in la dilay madluuman wa shahiidan oo ay dileen waxa weyaan alkhawaarij almaariqiin iyo ahlulfitan inay dileen uma dabeetana licaliy bin abi aalib radia allahu canh aynu khilaafadii u sugaynaa cali bin abi aalib khilaafadiisu waxay ahayd khilaafatu xaq xadiisu safiinaana ka mida adiladayna tusinaysa oo alkhilaafatu alaatuuna sana ayuu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma yu'ti illaahu milkahu man yashaa soddonkaas sannadood ayaa khilaafatu calina radia allahu canhu ay ka mid ahay mulkiyaa ka dambeeyey rasuulku uu tilmaamayaana waa mulkigii mucaawiya radia allahu canh markaa cali waxaa la kulantay fitan fara badan oo acdaau lislaam ay ka shaqeeyeen fitanka caynkaasi waxaynu baraarujinaynaa dadka ka qayb qaatay ee saxaabada ka mid ahaa inay aada iyo aada u yaraayeen sida sheikhu lislaam uu ku tilmaamayo minhaaj sunna duuna alcishriin labaatan qof wax ka yar bay ahayen wixii fitankaa saxaabada ku jira dadkan dagaalamaya dadka dadka badankooda waxay u qaataan inay saxaabada ahaayeen xataa kuwa ka qayb qaatayna arrinta noocaasi ee kaanuu mutaawiliin qaarkood waxaay raadinayeen dhiiggii cusmaan radia allahu canh raggaa lasoo qabqabsaday lahaayeen qaarna waxay lahaayeen horta cali bin abi aalib ayaa ah khaliifadii muslimiinta bal isaga horta ha loo hogaansamo oo daacadiiyo baycada ha la siiyo intaa kadib waxa weya raggaa lasoo qabtay munaafiqiinta ayaa markaa ka faa'iidaystay iyo acdaa ulislaam oo dagaaladaa dhacay xataa waxa weeyaan u soo bahaa miday u qasdiyeen dadka muslimiintii ma aanay ahayn dhammaantoodna waa ma'juuriin mujtahidiina ma'juuriina weyi oo kuwooda asiilayna waxa ay leeyihiin laba ajar kuwooda gafayna waxay leeyihin hal ajar dagaalkana siduu leeyahy sheekh islaam ibnu taymiya raximahullah ahlulxadiidka caqiidadoodu waxay tahay dagaalkaasi marnaba inaanu xaq ahayn dagaalka iyo fitnada noocaasi ee dhacda oo xataa waxa weeyaan cali bin abi taalib radia allahu canhu sida u fiicnayd inay ahayd tarku lqitaal katagista dagaalka adilaana taa tusinayso rasuulku wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam xuseen ibni cali ina ibnii hada sayidun وsyصلح اllah bihi bayna طاaئfatayni cadiimatayni min اlmuminiin inankaygaas waa sayid ilaahay waxa uu ku islaaxin doonaa sababtiisa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mida طaaifatayn marka maadaama rasuulku islaaxii uu ammaanay tarku lqitaal inuu ahaa awla ayuu u daliishanaya arrinta noocaas sheikhu lislaam waana qowlka waxa weeyaan ahlulxadiid khulaasadan waxay ta isla darsigii shalay baynu ku tilmaanay waxaa waajiba qofka muslimkaahi inaan fitankaa iyo waxaasi dhacay maadaama ka qaybgalkooda ilaahay ka badbaadiyo cumrigiisana dib uu uga dhigiyo dhalashadiisa inuu carabkiisana waxa weeyaan uu ka ilaaliyo ammaan mooyaane dhaleecayn iyo xumaynna aan laga maqal saxaabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka sheegayo cali bin abi aalib fadaaishiisiina aada iyo aad ayay u fara badan tahay waa nin ilaahay uu jecla rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam uu jeclaa sidayna tusinaya xadiisu sahl ibnu sacd ee ku jira saxiixayn rasuulku wuxu uhi lawciyana raayata hadan rajula yuxib allaha warasuulah wayuxibuhu allahu warasuulu berri waxaan u dhiibi doonaa calan dagaal nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin wayaftaxu allahu calaa yaday ninkaasi wuxuu noqday caliy bin abi aalib radia allahu canhu wa ardaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ana caliyan minhu bimanzilati haaruuna min muusa ila anahu laa nabiya bacda cali inuu ka taagnaa rasuulka manziladii uu ka taagnaa haaruun nabi muuse manaha taa macnaheedu in khaliifada isaga ka dambeeya inuu isaga ahaa ee waxaa culimmadu ay ka hadleen xadiidku inuu sabab gooniye lahaa oo ah inuu rasuulku madiine kaga tegay cali bin abi aalib isagoo dagaal iyo qazi iyo jihaad u baxay markuu yihi ma misaaga iyo adkaashaad igaga dhex tegaysaana uri miyaad raalli ka noqon ahayn inaad ii noqoto aniga halkii haaruun uu taagnaa muuse aynu muuse markuu baxay ee uu tegey miiqaadka rabbi uu tegey wuxuu kaga sii tegay dadkiisii ayo haaruuna walaalkii aha rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam hazi iyo dagaal markuu u baxay waxa uu kaga sii tegey dadkii dumarkii iyo caruurtii iyo dhacafadii kawarhaynteeda iyo maamulkooda cali bin abi taalib radia allahu canhu wuxuu yihi sheekhu wahum iyagu afartaas alkhulafaa alraashiduun khulafadii toosnaa weyn walaa'imatu almahdiyuun iyo a'imadii hogaamiyeyaashii kuwa lagu dayda ahaa islamarkaana ahaa kuwa mahdiyuuna hanuunsan iyagu dadkana hanuun iyo wanaagun waxa weyaan tusinayay waxaa arrinta noocaasi ay tahay mid la isku waafaqsan yahay waana ta uu tusiye xadiidu cirbaad ibnu sariya nabi rawah axmed watirmidi wa abu daawuud qaala wacadana rasuulu llahi mawcidatan baliiga wazilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun rasuulku wuxuu na waariyey waana xeel dheer almawcida waxaa la yidhaahdaa maa tantaficu bihi alquluub hadalka ay quluubta ku intifaacda mawcido la yidhahda hadal quluubta silciyuun ugula hadlay rasuulku indhihiina ka oohiyey quluubtiina ay cabsootay deetana waxay yidhahan kaanahaa mawcidatu muwadicin saawtina waxaad moodaaba inay tahay waano mid sagootiyaya dadkan oo ka tegaye inoo dardaara rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau ihi usiikum bisamci waaaca inuu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira wacalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa araashidiina almahdiyiina min bacdi waxau ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sunadayda qabsada ka idinka mida noolaada iskhilaaf badan bu arka sunadayda qabsada iyo sunada khulafaa raashiduun almahdiyuun oo si fiican u qabsada oo goosdambeedka ku qaniina waiyaakum wamuxdathaat umuur bidaca iyo muxdathaadkana iska ilaaliya khulafada markaa xadiidka lagu sheegayaa waa alkhulafaa alarbaca abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali fadligooduna waxay u kala fadli badayihin fadluhum tartiibuhum fi lfadli waa ka tartiibin fi lkhilaaf si khilaafada u kala horeeyeen ayay u kala fadli badan yihin iskuma khilaafin ahlusunna waljamaaca abubakar inuu yahay afdaluhum uma deetana cumar uu ku xigo laakiin cusmaan iyo cali ayuhumaa afdal bay isku khilaafeen ahlu sunna bacdu ahli sunna oo reer kuufa aha ayaa kaanuu yufadiluuna caliyan calaa cusmaan xataa sufyaan thawri baa kamid aha ilaa waxa weyaan arrinta noocaasiya markii dambe istaqara mru ahli الsuna wاljamaca calى taqdiimi cثmaan calى caliy ahlu الsuna wاljamaca waxaa kelmadoodu markii dambe ay isugu ururtay in cثmaan laga horumariyo cali oo cثmaaniya afضal min caliyin waxaana u leeyahy shaikh اislam fi اcaqida alwaasiطiya hadihi laysat min masail اusul alati yudalalu fiha الbukhaari waa masla tafdilka cali calى cثmaan ama cثmaan calى cali waa ayru maslati khilaafa qofka ihaahda khilaafada caligaa uga mudnaa cusmaan hada yudalal wahuwa adalu min ximaari ahli waqad izdaraa bilmuhaajiriina walansaar laakin masalada taqdiirka waa masalo waxa weeyaan qofka mukhaalifkaa ee tusaalahaan yidhaahda caligaa afdal min cusmaan aan la tadliilinahayn bidcana aan lagu xukumahayn saasuu leeyahay sheikh islaam ibnu taymiya raximahullah fi lwaasitiya inaad aragteenna waa laga yaabaa halkan markuu sheekhu leey iyaga alkhulafaa raashiduuna waxaa kaloo u daliila xadiidka leey rasuulka alayh salaatu wasalaam khilaafatu nubuwa halaathuuna sana khilaafada nubuwada ka dambaysa ee calaa minhaaji nubuwa ku socotaa waa soddon sanadood uma yu'ti illaahu lmulka man yasha intaa kadib ilaahay mulkiga wuxuu siinaya cidda uu doono laakiin waxaa isweydiin le taasi miyay tusinaysaa inaa afartaa khaliifo raggii ka dambeeye muslimiinta u telinayay iyaga aan khaliifo la odhanahayn waa kuwa culimadu khulafaa bani umaya iyo khulafaa bani lcabaas waa kuwa culimadu yidhaahda sida saxiixa iyagu khulafadii waa yihiin kuwa ka dambeeyena in khulafo lagu sheegaa oo magacaa loo bixiyaa way banaanta waxayna tusinaya xadiisu abi hurayra aladiisi saxiixayn waa xadiis marfuuca wuxuu rasuul kanat banu israaiil tasuusuhum alambiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiy reer banu israaiil waxaa maamuli jiray ambiyada mar kastoo nebi uu dhinto nebi kali ilaahay usoo saari jiray wa anahu laa nebiya bacdi laakiin aniga nebi iga dambeeyo idin maamulayo idin kala wadaya ma jiro wasatakuunu khulafaa fatakfur khulafaadaa iga dambayn doona waanay fara badnaan doonaan lafdigaa fatakfur waxa uu tusinaya khulafada rasuulku uu sheegaya afartadoo qura inaanu ahayn waxaa kaloo rasuulku xadiidka laftiisa uu ku yidhi fuu baycata alwal falwal oofiya fu iyo fuubay ka dhiganta oofiya baycada ka hore macnaa labaaba isku qabsan doonaba oo iyadoo mid haysta ayuu mid labaad ku qabsan doonaa ka hore baycad iyo ballankii aad la gashay inaad wanaagga ku adeecaysaan oofiyo taa kasoo baxo ka dambe waxbaa ka dhegaysanina taasina waxay tusinaysaa khulafada rasuulkuna way badan doonaan ee magaca u bixiyey inaanay afartan ahayn khulafada oo qura waayo afartan iskumay qabsan alxamdu lilah midii oo mid haysta mid kale uu ka daba yimi oo la yidhaahdo kii hore beecadiisa oofiyana kuma aanu jirin qadiyadaana sidaasi ayaa waxa weeyaan uu ku tilmaamay sheekhu islam ibnu taymiya raximahullah majalada shan iyo soddonaad ee majmuuc ilfataawa safxada saddex iyo labaatan ilaa safxada waxa weeyaan afar iyo labaatan wuxuu yihi sheekhu raximahullah wa ana alcasharata tobankii aladiina kuwaasi oo samaahum uu magacaabay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam oo wabasharahum ugu bushaariyey biljanna nashhadu lahum biljanna kanaan uga marakacayna calaa maa shahida lahum rasuulu llah sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga marakacay wa qowluhu alxaq rasuulka qowlkiisuna waa xaq wa hum iyagu tobankaa jannada loogu bushaareeyey abubakrin weeye wa cumar wa cusmaan wa caliyun wa talxa wa zubayr wa sacdun wa saciid wa cabdiraxmaan ibni cawf wa abu cubayda ibnu jaraax wa huwa amiinu hadihi lumma wey ummaddankii uu aaminsanaa abu cubayda radia allahu canhum ajmaciin magacaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u bixiyey markii uu raaciyey waktigii nasaarada ahaa ee reer majraan ee u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee yidhi na raaci mina kala xukuma oo dhiigga iyaga iyo xoolaha iyaga baanu ku aamino dabeetana amiinu haadi lummaan idin raacinayaa buu yihi abu cubayda ayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam u raaciyey tobankan rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada waa ugu bushaariyey dad kaloo badan oo jannada loogu bushaariyeyna waa jiraan oo uu ka mid yahay saabit ibnu qays oo ay ka mid ahayd khadiija faatima xasan iyo xusein sidaasoo kale ahan xukaasha ibnu muxsin saxaabo aada iyo aada u fara badan baa jannada loogu bushaariyey laakiin tobankan waxaa gooni culimadu ay ugu sheegaan annagu tobankan xadiid qura ayaa lagu wada sheegay xaalad qura oo iyo wakti gooniya oo isla hal mar ahaa ayaana jannada loogu bushaariyey masaladeena hore inuga hadalay oo ah dadka yaa jannada looga marakacaya saddexda qowle ku jira waynu tilmaanay qowlka odhanaya ambiye mooyaane cid kale jannay gelaysaa lama odhan karo qofkii dee hebel hebel qofkaa hebel jannuu gelaya lama odhan karo aan idhi qowlka maxamed ibnu xanafiya iyo awsaaciyo laga soo wariyo wey waana qowl daciif oo adilada khilaafsan iyo qowlka kale odhanayey ciddii adilla ay tilmaantay inay ahlujanno yihiin ayuunbaa janno looga marakici karaa waana qowlka ay ku tageen jumhuuru ahli lxadiid iyo qowl kale odhanaya cidda adilla uga marakacday iyo cidda muslimiintu ay wanaag ku ammaanaan qowlkana adilailka hore inu soo tilmaanay qowlka raajixa inuu yahay oo huwa ikhtiyaaru shekhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaynu casharo hore waxa weeyaa ku sheegay wuxuu yihi sheekhu raximahullah waman axsana qofka wanaajiya alqowla odhaahda uu ka odhanayo fii asxaabi rasuuli illah sala allahu alay wasalam saxaabada rasuulka iyo wa aswaajihi aahiraat rasuulka ooryihiisii daahirka ahaa ee min kulli danasin wasak kasta iyo xumaan kasta daahirka ka ahaa oo alsaakda macnawiga daahirka ka ahaa waa maca shirkiga iyo bidaca iyo macaasida iyo waxa lamida iyo wa duriyaatihi rasuulka tafiirtiisii almuqadasiina ahaa kuwa laga daahiray min kulli rajsin xumaan kasta faqad beriha qofkaasi waa ka beri noqday qofka dadka hadalku ka odhanayo wanaajiya min annifaaq nifaaqa qofkaasi waa ka beri noqday waayo waxa la idhaahdo kalaamka laga hadlayo saxaabada ridwaan ullahi calayhim ayaa asalkiisuba waxa uu ka yimi min annifaaq dadka abuuray ee bilaabay ayaa ahaa kuwa islaam muujisanaya nifaaqna u qarsoon yahay dadkaasi u horreeyey ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu saba alyamani alyahuudi yahuudi bu aha islaamnimo muujistay kana dambeeyey fitankii waxa weeyaan lagu dilay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxaana markaa ujeedadiisu ahayd inuu diinta islaamka fasahadiyo buulis ninkii la odhan jiray diinta nasaarada sidii waxa weeyaan uu fasahaadiyey markaa qofka isagu arrimahaasi oo dhan iska ilaaliya ee hadalka uu saxaabada ka leeyahay wanaajiya iyo ahlulbeyt oo ay ku jiraan zawjaatu nabiy iyo rasuulka duriyadiisa qofkaasi nifaaqa noocaasi ah mid ka badbaado weeyaan buu leeyahy sheekhu raximahullah markaa qowl wanaagsan mooyaane qowl kale saxaabada rasuulka inaan laga odhan karin casharkiisa lagan ku tilmaamay qofka xumaantooda sheegana inuu yahay mubtadic buu tilmaamay imaamu axmed xataa yatuuba ila allah wayarji ilaa ilaahay u toobad keenayo oo uu soo noqonayo xataa taariikh ahaan baan uga sheekeynayay oo wixii kutubta ku qornaa un baan anigu sheegayey lagaa yeeli maayo laa yusmacu minka ama kutubaa ku qornaata ama meesha doonaysa ha taalo lagaa aqbali maayo dadka inaad ka dhex sheeg sheegto masaawi u saxaaba waxaad ku tilmaamayso saa awgeed waxaa jira in la taariq suweydaan oo waa kuwait sheekha maaha nin jaamicat alculum atechnolojiya fi lkuwait buu macallin ka yahay canjaladu duba markaa ninkaas siira iyo taariikh idaacaddeenna waxa weyaan hargeysa qismi luga alcarabiya ayaa marmar soo daysa waxa weeyaan xikaayaadkiisa iyo sheekooyinkiisa ninkaas wuxuu aada uga sheekeeyey oo uu dhex galay qadiyadii maa jara bayna saxaaba wixii saxaabada dhex maray fitanka noocaasi ayuu ka sheekeeyey dadka usoo bandhigay canjiladahada musrin culimada markaa la weydiiyey arrinkiisa loo bandhigay sida sheekh ibnu baaz oo kale raximahullah intu noolaa iyo sheekh waxa weyaan ibnu cusaymiin sheekh fawzaan aimadaas waa ka digeen ninka caynkaasiya canjaladihiisa in la faafiyana waa diideenoo waa mamnuuceen waayo canjaladaha iyo hadalka noocaasi wuxuu keensanaya dadku saxaabadii rasuulka xiqdi iyo xadho inay uqaadaan waxa weeyaan ay nacaan culimada qaarkoodna kitaab baabay waxa weeyaan ka alifeen ninkaasi arrinkiisa ay ku radinayaan ay kaga jawaabayaan taqdiimna waxaa kule kitaabkaa sheekh fawzaan oo raxmat ullaahi caleyh qof kasta oo saxaabada afkiisa ka dayn waaya oo ha wax ka sheeg sheegana abaalkiisu waa kaa waa an yuxdara minhu wa yuxadar in laga digtoonaado oo laga digo wey waa in isaga lahaa jooji hadduu jooji waayana in laga digo ayaa khasab noqonaysa waxaana muhima inaynu ogaano wax kastoo ku qoran kutubta taariikhdu sax maaha sida aimadu waxa weyan ay tilmaameen ibnu jariir tabari isaga ayaa qoray kitaabkaa taariikhu lumam wlmuluk waa kitaab taarikh muqadimadiisa wuxuu ku leeyahy kitaabka hordhici kitaabkayga haddaad ku aragto riwaayo adaan saxiix ahayn hamoodinaysa wax anigu aan sameeyey raggaa ruwaadee sanadka ku jira ayaa inamaa uutiya min jihati ruwaati laa min jihatina saasuu leeyahy kaa culimadu kutubtan markay qoreen asaaniiddii qisaska iyo riwaayaadkaas bay kusoo hordhigeen adiga ayaa rabaa sanadka inaad ka eg adiga imika haddii war laguu keeno lagu idhaahdo warkan hebel baa sheegay isna hebel buu kasoo wariyey isna hebel buu kasoo wariyey oo ay ku caddahay hebeladan inay beenaalayaal yihiin warka laga soo sheegay mad rumaysanaysaa warka rumaysan mayside ninkii kuu sheegay kuu yihi hebel baa sheegay ciddii sheegtay mar hadduu kuu sheegayna adiga ayay tahay inaad ka eg in ninkiisa nin warkiisa la aqbali karo yahay iyo iyo inaanu ahayn oo ninkii ma oran kartid mar hadduu hebel sheegayba warkaasi waa ka dee hebel warkiisa waa la aqbala laakin yuu kaaga soo wariyey sidaa warkooda la aqbali karin buu kaaga soo wariyey waxaa kaloo markaa uu tilmaamay sheekh lislaam ibnu taymiya raximahullah fi caqiida alwaasitiya waxyaabaha saxaabada laga sheegay ee kutubta taariikhda ku qoran inuu kamid yahay minhaa maa huwa kadib waxaa kamid wax beena been cad wala been abuurka oo ay kamid tahay qisada waxa weya kutubta taarikhda qaarkood ku qoran leeyahay saxaabigii la odhan jiray camr ibn caas baa khiyaameeyey saxaabigii kale odhan jiray abu muusa alashcari waa qisatu makduuba sanadkeeda waxaa ku jira waxa weyaan abu maknas oo masruuka oo kadaaba ka culimadu waxa weyaan ay tilmaameen waxaa kamida minhaa maa ziida aw nuqisa minha wax wax lagu kordhiyo ama wax laga nuqsaamiyey oo waguyira can wajhi saxiix wasigiisii saxdaha laga bedelay inta yaree saxda ee suganna waxa ay ku aasmaysaa amaanay waxba noqonahay marka la garab dhigo xasanaadkoodi takunu maqmuura fii baxri xasanaati marka in laga fiirsado weeyaan waxyaabaha iyo marwiyaadka iyo riwaayaadka ku qoran kutubu taarikh mawqifka ahlu sunna ay ka istaagaan marwiyaadka ku qoran kutubu taariikhna waa mawqifka ay ka istaagaan axaadiis axaadiis asaaniidooda loo daraaseynayo ee asaana loo daraaseynayo wuxuu ihi sheekhu wa culamaau salaf culimadii salaf ee hore wanaagsanayd ee min asaabiqiina kuwii hore ah iyo waman bacdahum kuwii ka dambeeyey min ataabiciina kuwii wanaag kuwaa ku raaceen ahlul khayri weeye khabar mise khayr khayr baa idiin qoran khayrka kuwa ehelka u aha iyo walafar ee alxadiid ahlulkhayri walxadiid weeye camalkooda marka la eego waa ahlu khayr cilmigooda marka la eegana waa cilmu xadiid waa cilmigaa manquulka ee mawruudka ee laga dhaxlay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam واهل الفقه وهي فقه كويل كوهي الفهم في الدين iyo والنظر arga saxda iyo daymada waxa weeyaan toosan marka culimadaasi sheekh wuxuu ku sifeeyey inay ahlu naqli yihiin oo diintoodu ra'yi maaha mujarada diintoodu waa mabniyatun cala alxadiid oo diinu nabiyi muxamedin aahaaru diinta nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiye waa diinta naqliga waa qaala allahu iyo qaala rasuul alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu laysa bitamwiil waxaa marka ahluxadiidka iyo ahlu sunnaha kamida sifaadkooda iyo khasaa'istooda diintooda inay ka qaataan asarka iyo xadiidka diintoodu waa diin manquula weeyaan waa diin la soo raray rasuulka alayh salat slam laga maqlay saxaabadii kasoo rareen taabiciinti wahaakada ilaa uu soo gaaray waxa weyaan ummadda inteeda dambe mana aha inay ku gaabsadeen werinta axaadiis iyo xifdintooda ee ahlu fiqhina weyi sa sheekhu waxa weeyaan uu tilmaamay oo jamcu bayna waxa weyaan xifdi alxadiis wa riwaayatihi wa bayna alfahmi walfiqhi fiih xadiidkii inay xifdiyaan oo ay wariyaan iyo inay fahmaano fiqa u yeeshaan labada arrimood ayaa ay kulmiyeen waxaana sheekhu meesha marka uu ka saaraya kuwa ku tilmaamay ahlulxadiidku inay yihiin kuwa xadiisuun iska xambaarsan oo zawaamil ah awrtaa dhaanku biyuhu saarayoo kale iska ah biyaha waxa weyan aan ka cabbi karahay aana diinta aan fiquu lahayn sidaas sifada noocaasiiyo inay ka duwan yihiin oo xadiidka inay hayaan fiqigiisa iyo fahamkiisina ay leeyihiin buu tilmaamaya laa yudkaruuna culamada laguma sheegayo ilaa biljamiil wanaag mooyane wax kale laguma sheegayo culamaau salaf ahlu sunna ahlu lxadiid wanaag mooyaane wax kale laga sheegi maayo ana culimadu waxa weeyaan waa warasatu lambiya maqaamkii waxa weyaan ambiyada ayay ummadda u taabeen xagga xilliga xifdintiisa iyo gaadsiinta waxa weeyaan ummadda iyagii haddii wax laga sheego oo la qadxiyo o la dhaleeceeyo waxaa arrintaasi ay qadxin iyo dhaleecayn ku noqonaysaa cilmigii ay sideen oo cilmiga xambaarsanaayeen ayaan lagu kalsoonaanahay taana waxaa ka dhalanaysa waxa weyan dayaacu diin diintii waxa weya inay lunto farqi baana udhaxeeya taksiyat alcaalim iyo alqadfu fi lcaalim maaha culamaau ahli sunna waljamaca inay yihiin macsuumiin yukfiuuna wayasiibuun waana gafaan waana asiibaan siduu leeyahy imaamu malik raximah llah kullu yu'khadu min qawlihi wayutrak ilaa saaxibu hada alqabri qof kastana hadalkiisa waxna waa laga qaata oo wixii adilada waafaqa waxna waa layskaga tagaa oo wixii adilada waxa weeyaan khilaafa ilaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam mooyaane markaa taksiyadu waa inaad tidhaahdo qowlkaa caalimkaasi yii waa haddaad wax cad hayso wey taksiya ku dhisan ra'yi iyo hawo iyo istixsaan ma waad ohan kartaa qowlkaasi waa khata laakiin inaad caalimkii ahlu sunnaha qadxiso oo aad isaga laftiisii durto ayaan la ogolay farqibaa laba arrimood udhexeeya labadaasi arrimood bana ummad baa ku dhacday casrigan bacdu nnaas ghuluw bay ku sameeyeen waxa weeyaan culimadii xataa anahum laa yarbawna xataa bitakhtiyaatihim in la idhaha sheekhaasi masalada uu ku gafayba inaan raalli ka noqon baa laga yaha dadka qaarkood oo haddii dadka qaarkood maanta lagu idhaahdo abubakar akhfa fi hadi lmasala ama cumar ama cusmaan ama shaafici ama malik la yusaawi hada cindahum shay agtooda waxba arrintaasi kama dhigin waa iska caadi xasaasiyad kama qabaan laakiin caalim ahlu sunnaha casriga jooga haddii la akhfa fi hadi lmasala waxaa laga yaaba inay yuqiimuuna adunya walaa yuqciduuna qofkaana waxaa laga yaaba inay tabdiiciyaan sunnadii iyo waxa weeyaan ariiqa salafka ay ka saaraan hada waa khata dadka qaarkoodna daraf kala istaageen oo hadday arkaan caalimkii ahlu sunnaha sida iyagaa loo muuqato masale ku khaldamay inay caalimkii jarxiyaan oo ay duraan bu arrinkoodu noqday ariiqatu ahlu sunnana waa aragtaan labadaasay udhaxaysaa alcaalim laa yudkaru ila biljamiil lama qadxinayo lama durayo laakiin hadalkiisao dhan lama aqbalayo lama taqliidanayo hadalkiisa ma waafaqa alxaqana waa laga qaadanaya ma khaalafa alxaqana waxa wey waa la iskaga tegaya caalimka laftiisaana taasi ay u tahay manqabo iyo fadiico waman dakarahu bur shay qofka ku sheega bisuu'in xumaan fa huwa calaa gayri sabiil wadadii toosnayd iyo manhajkii saxda ah mid aan ahayn qof haysta wey oo ku taagan qofka culamaau ahli sunna ee min asaabiqiin wa min allaaxiqiin xumaan ku sheega wadadii toosnayd oo ah sabiil lmu'miniina ilaahay qur-aanka uu ku sheegay midaan ahayn bu waxa weeyaan u haysta taa lafteeda waxaa loo baahanya in la eego qofka caalimka ahlu sunnaha wax ka sheegay maxaa ku kiciya arrinta noocan haddii arrintaa waxay ku kiciya ay tahay nacayb uu qabo manhajka caalimkaasi waxa weeyaan uu hayste saxea ariiqadii rasuulka iyo saxaabada iyo manhaji ahli sunna qofkaasi ayaa qof calaa kayri sabiila islamarkaana waxaa ku kelisan la odhan karaa ibtidaac iyo khubsi iyo xumaan u qarsoon weeyaan taasi ayaanay ku dareereysaa hadalka culimadu ay yidhaahdaan markaad ma ra'aytumuhu yatakalam fi xamaad fatahimuhu fi diin qofka aragtaan isagoo